askartan oo muddo bilooyin ah ku xaraysan guri ku yaala magaalada muqdisho ayaa lagu soo waramayaa inaysan helin daryeel caafimaad oo joogto ah cunto nadiif ah iyo ilaalo amni oo rasmi ah taas oo welwel iyo cabsi ku beertay wararka ayaa sheegaya in qaar ka mid ah askarta dhaawaca ah ay la tacaalayaan xaalad caafimaad oo sii xumaanaysa maadaama aysan helin daaweyn ku habboon mid ka mid ah askarta dhaawacan oo ka hadlay xaaladda uu ku sugan yahay ayaa warbaahinta u sheegay in halkaas ay ku dayacan yihiin mahad salaad ee walaan waxaan ku tebaynaa dhaawacii badnaayo hore ku tebaynaa haddaana dhaqan fiicnaynuu sameeyey dadkii xilkii haay shan nin shalay oo xilkii ka xayuubiyey beergaran wuxuu u soo dhigtay nig agaasimihiisoodii oo xilkii ka qaado haayaa gibdhihiina jikada alaabta ka aruursadou yiri annaku haddaan nahay dadka dhaawaca oo meesha jooga isku aamini ma hayno gabdhahan ka hiri ma hayno meeshay galaana la gelaynaa hanalaga tashado meesha hanalaga dhaafyo gabdhihii iyo agaasimo ugu dambayna waxaa la guursadina meesha ka qaata todoba bilood dadkii annaga meesha nagu hayna hadduu tago waa ku baaba-aynaa annagu waxaan nahay dad bukaan ah maadaama xilkii laga qaaday sanbalolshe iyo agaasimihii meesha lagu hayba labadoodiiba boorsowdiina ka qaataa la yidhi annaguna dadkaas meesha yaallaan nahay xagaanaana meel ku gaadhin meeshaanu joogin loo male askartan ayaa sidoo kale sheegay inaysan helin cid ay si toos ah ula xidhiiri karaan oo ugu jawaabta cabashadooda taas oo sii adkaysay xaaladooda waxaa intaa dheer in goobta ay ku xaraysiyihiin aysan ahaynin mid rasmi ah oo loogu talagalay daryeelka dhaawacyada